بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين سورة الأحقاف مكية suuraddan suuratulaxqaaf baa la yidhaahdaa waa makiyo aayaadkeedu waa soddon iyo shan aayadood ilaa culimmada qaar baa le laba aayadood ilaa saddex aayadood oo madani ah ayaa ku jira dhammaanteeda waa muxkam markii laba aayadood laga reebo waa suuradda afartan iyo lixaad xagga suwarka tiradooda mar haddii ay makiyo tahay ahdaafta iyo meelaha ay tilmaamayso waa suwarkii makiga ahaa meelaha ay ka hadli jireen oo caqiidada iyo waxdaaniyada ilaahay iyo risaalada nebiga lasoo diray calayhi salaatu wasalaam iyo bacdiga iyo is-abaalmarinta iyo jazaha ayaa suuraddani ka hadlaysaa oo qur-aanka makiga bay kala mid tahay suuradda aad waxaa loogu sugayaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam risaaladiisa sixadeeda ayaa la sugayaa iyo qur-aanka run ahaanshihiisa suuraddu waxay ka hadlaysaa oo dhexdeeda aan ku gaaraynaa laba arrimood ama laba tusaale weladka saalixa iyo ilmaha wanaagsan ee mustaqiimka ah ee baariga u ah labadiisa waalid mar kasta oo qofkaas da iyo cimri u siyaado ilmahaas baarinimadiisu iyo cabsidiisu iyo salaaxiisa iyo ixsaanka uu samaynayo labada waalid ay sii siyaadayso tusaalaha labaadna waa ilmaha ama weladka shaqiga ah ee weecday sidii toosnayd ka leexday alcaaqu liwaalidayhi labadii dhashayna caasiga ku ah kaas na waa laga hadlayaa iyo mid kastoo labadaas ka mid a meesha uu u iilan doono ama marjiciisu noqon doono suuraddu waxay ka hadlaysaa qisadii nebiyullaahi huud calayhi salaam qoonkii loo diray reer caad ee kibirka badnaa ee dhibaatada badan sameeyey iyo natiijadii wixii ay ku dhammaadeen oo dabayl aan khayr lagu arag biriix alcaqiim la yidhaahdo ayaa lagu baabi'iyey oo lagu dira oo lagu sii daayey suuradda waxaa lagu khatimayaa qiso la xidhiidha jameeco iyo koox jin ah oo qur-aanka u dheg raariciyey intay dhegaysteen rumeeyeen qoladoodii u noqdeen u digeen oo iimaanka ugu yeereen taasna waa laynoo tilmaamaya oo waxaa la tilmaamayaa war kuwiinaan madaxa adag ee insiga ah ee qur-aanka rumaynla waxaaba jiro oo aada ogaanaysaan kuwo jin ah oo imaankii idinka sabqay oo rumeeyey oo tolkoodna ugu yeedhay suuratulxaqaaf waxaa loogu magacdaray axqaafkaasi waa masaakinu caad reer caad meelahay degganaayeen qoladaasoo ilaahay halaagay dhulka yaman meel ku taalla weeyaan axqaaftu wadkur akhaa caadin id andara qowmahu bilaxqaaf halkaasaa loogu magacdara bismi illaahi araxmaani araxiim xaamiim allahu aclamu bimuraadihi bidalik ilaahay baa ku ogaal og ku ogaal badan ujeedka looga jeedo xaa iyo miim waa xuruufta muqadacada ah waxaase markasta meesha ku jira tambiih laisku baraarujinayo qur-aanka kariimka icjaaskiisa iyo mucjisnimadiisa oo qur-aanku xuruuftan iyo kuwo la miduu ka kooban yahay xaadaa iyo miimkaa iyo xuruuf la mida kuwaanna lama furi karo cilmiga kuwaan ku jira cindallaahi buu ahaada tanziilulkitaabi kitaabka kariimkaa soo dejintiisu waa kitaabkan majiidkaa min allaahi buu ka ahaaday kaa'inun wuxuu ka ahaaday oo ka soo fulay min allaahi alle xaggii allaha alcasiizi qaalibka ah mulkigiisa u qaalibka allaha alxakiimi xakiimkaayo shay kasta meesha u laa'iqaa dhiga kitaabkaani halkaas buu ka yimid oo ka soo degay oo ka soo fulay meel kale kama imaan maa khalaqnaa maanan abuurin baa ilaahay yidhi asamaawaati samaawaadkii maanan abuurin iyo waalarda ardooyinkii iyo wamaa baynahumaa wax dhexdooda ahaaday ilaa bilxaqi ilaa khalqan abuur mooyaane abuurkaasoo mutalabisan bilxaqi bilxikmati abuur ku laran lala xiriiriyey xaq iyo xikmad mooyaane cirarkan iyo dhulalkan iyo waxa u dhaxeeya maanan abuurin ilaa bilxaq xaq iyo dhab ahaan mooyaane waa khalqan abuur la xiriira ee ku laran xaq iyo xikmad markaas wuxuu abuurkaasi tusinayaa ilaahay waxdaaniyadiisa iyo ilaahay qudradiisa weynaanteeda iyo ballaarkeeda marka laba arrimood weeye cirar iyo dhuwal maanan abuurin iyo wamaa baynahumaa ilaa bilxaqi ku cadaf ilaa bilxaqi mooyaane iyo wa ajalin ajal mooyaane ajalkaasoo musamaa la magacaabay zaman mucayan ah oo cirarkan iyo dhulalkan iyo waxa u dhaxeeya iyo koonkan wuxuu leeyahay wakhti la magacaabay oo ku dhammaanayo ousan dhaafaynin ay ku dhammaanayaan maalinkaasaa cirarkan iyo dhulalkan wakhti dhammaadkoodii baa gaaray waxaa imaanaysa markaa yowma tubaddalu alardu hayra alard dhulkii dhul kalea lagu bedelayaa iyo wasamaawaatu cirarkiiba wabarazuu lilaahi alwaaxid alqahaar suurat ibraahim baan kusoo marray waa ajalin ajal mooyaane ajalkaasoo musama wax iska furan oo aan dhammaanayn ma aha ee ajal mucayana ee la magacaabay oo la qorsheeyo xag rabbi agtiis mucayanka ah ayay leeyihiin waaladiina kuwa kafaruu gaaloobay qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waaladiina kuwa kafaruu gaaloobay ee kufriyey mucriduuna weeye kuwa ka jeensanaya camaa kii xaggiisa undiruu loogu digay camaa undiruuhu wixii loogu digay ee digniintii la siiyey way ka jeensanayaan waaladiina kafaruu cid allaale waxay shamlinaysaa ciddii sifadaa leh sifatulkufri gaalnimo ciddii laga helay oo dhan weeyaan waaladiina kuwa kafaruu gaaloobay camaa kii xaggiisa undiruu loogu digay camaa khuwifuuhu waxa lagu cabsigeliyey ee cadaab ah ee qiyaamada iyo aakhiro dhibaatooyinkeeda mucriduuna weeye kuwo ka jeensanayo ka jeedo laa yatafakaruuna fiih weeyaan ku tafakuri mayaan laa yastaciduuna lahu u diyaargaroobi mayaan u tabaabulaysan mayaan xisaabta iyo talada uguma jidho wey waxaa la tilmaamayaa mar labaad kuwa cabadatul asnaam kuwa asnaamta caabuda kuwaas baa la tilmaamayaa qaala tacaala qul waxaa dhahdaa nebiyullaahi maxamedow calayhi asalaatu wasalaam ara'aytum warbal ka warrama gaalada waxaad u dhahdaa ara'aytum akhbiruunii war waxaad iiga warantaan maa waxa tadcuuna aada caabudaysaan min duuni illaahi ilaahay sokadiisa waxaad ii sheegtaan waxa aada caabudaysaan ilaahay sokadiis asnaamta aada caabudaysaan oo aada ilaahayada ku sheegaysaan bal iiga warrama aruunii bali aragsiyo itusiya maadaa maxaybay maadaa waxa khalaquu ay abuureen min al ardi dhulka xaggiisa war asnaamtaana ay ilaahayada ku sheegaysaan bal dhulkan waxa ay ka abuureen oo ay ku leeyihiin oo la dhahaya asnaamtaan baa abuurdhay bal taas itus aruuni waxaad i aragsiisaan oo itusiisisaan maadaa waxa khalaquu ay abuureen min alardi arbada xaggeeda min ayi shayin ayi shayin khalaquu shaykiisebay dhulkan ballaaran ee baaxaddan leh ay ku leeyihiin oo ay abuureen waxa dhulka dul saaran insi iyo xayawaan kale iyo jin maxay abuureen oo ay ku leeyihiin ma jidha wey maxay abuureen ka jawaaba am lahum mise iyaga waxaa u ahaaday shirkun wadaagsi fi اsamaawaati fii khalqi اsamaawaati ama fii milki samaawaati samaawaadka toddobada cir milkigooda ama abuurkooda mayay wadaagsi ku leeyihiinoo ay wax ka abuureen ma dhulkay wax ka abuureen yaa aragsii mise cirkay wax ku leeyihiinoo wax ka abuureen oo abuurkiisay wax wadaag ku ahaayeen i'tuunii iila imaada bimacnaa haatuu waxaa la kaalaydaan iila timaadaan bikitaabin kitaab kutubtii la soo dejiyey kitaabkaasoo min qabli haadaa qur-aankan hortiisa ahaaday kitaab qur-aankan hortiisa la soo dejiyey oo sheegaya arrimahaas in asnaamtu dhulka wax ka abuureen ama cirka wadaagsi ku leeyihiin bal kitaab munazalah oo kan hortii la soo dejiyey balkaa la kaalay kitaab qur-aankan ka horreeyey oo idin amraya asnaam inaa caabudaan la kaalaya haddaa haysaan amarkan waxaa la yidhahdaa i'tuuni waa amru tacjiiz baa cajsigelin lama imaan karaan ma hayaan lama soo dejin ma wax sheegaya ma jiraan ilaahay in loo shariig yeelo laga heli maayo kutubta munasaladaa dhammaan waxay ku hadlaysaa caddaynaysaa towxiidka iyo ilaahay waxididiisa subxaana wa tacaala kitaabkaa la kaalaya ow amase afaaratin la kaalaya afaaratin baqiyo iyo baaqi oo min cilmin cilmi xaggii ka ahaatay waxaa la kaalaydaan ow afaaratin baqiyatin baqiyo cilmigii kuwii hore cilmiyadoodii ka mida ka baaqi ah oo arrinkan idiin markhaanti fura la kaalaya haddaynaan kitaab hayn ow afaaratin afaar iyo raad iyo baqiya baqiyadaasoo min cilmi اlawaliin a min culuumi اlawaliin la kaalay in kuntum haddaatiin saadiqiina kuwa run sheegahaya oo ku run sheegaya sheegashada fii dacwaakum sheegashada aad sheeganaysaan asnaamtu inay shuraka yihiin ilaahay maciis la kaalay kitaab inay la kaalayaan u markhaanti fura cibaadada alle kayrka ay caabudayaan baa laga dalbay keena layidhi haddii kale baqiya min culuumi alawaliina kuwii hore wax laga soo gaaray ee culuumtii hore ah la kaalay waxaa looga jeedaa arrinka iyaga canaanashadooda lianna kitaabkasoo kutubta ilaahay soo dejiyee naadiqatun bitowxiidi wa ibdaali shirki waxay ku wada hadlayaan towxiidka iyo shirkiga burintiisa marka sanad ma haysaan naqli iyo caqli midna uma haysaan waxaan ay samaynayaan iyo asnaamtan ay dababoodayaan ay caabudayaan waxaa la caddaynayaa mar labaad oo ilaahay inoo caddaynaya kuwa mushrikiintaa dalaalkooda iyo baadinimadooda qaala tacaala waman adallu yaa ka dhumid badan yaa ka baadinimo badan minman duul yadcuu caabudaya min duuni illaahi ilaahay sokadiis yaa kaas ka dhumid badan minman duul yadcuu caabudaya min duuni illaahi man caabudaya laa yastajiibu aan ajiibaynin lahu mankaas qofka ama axadka duulka manta bimacna aljamac weeyaanoo cid dhammaan waa ku dhacaysaa kuwa caabudaya alla sokadiis man caabudaya laa yastajiibu lahu aan ajiibayn aan maqlayn yeeridooda aan maqlayn lahu mankaas kaa caabudaya aan maqlayn kan caabudaya yaa ka baadinimo badan laa axadda adallu wa ajhal wey cid ka dhumid badan ama ka baadinimo badan kaama jidho la'anna asnaamtaani ma oga cidda baryaysa baryadooda asnaamtaani ma oga xaajaati lmuxtaajiina kuwa baahan baahidooda garan mayaan cidda u dhawaaqaysa ma ajiibayaan lianna waa jamaadaad waa wax engegan waa wax qallalan waa waxaan waxba maqlayn waa waxaan waxba garanayn sidaa weeyaan marka mantan waa min siyaqi alcumuum siiqooyinka cumuumka keena weeye aayaddu waa caam wax kastoo alla sukadii la caabudo bay camimaysaa man laa yastajiibu lahu ilaa yowmi alqiyaama kuwaa yaa ka dhumid badan weeyaan wahum iyaguna walxaal hum iyaguna kuwa asnaamtaay can ducaa'ihim kuwa yeeridooda iyo cibaadadooda iyo ducadooda haafiluun ay yihiin kuwa halmaansan ma maqlayaan mana fahmayaan kuwa iyaga caabudaya ducadooda iyo yeeridooda ma garanayaan yaa kuwaa ka dhumid badan weeye wahum can ducaa'ihim haafiluun marka damiirkii waxaa la keenay damiir lcuqalaa wahum can ducaa'ihim asnaam buuna ku dhacayaa damiirku leanna iyagaa inta caabudeen waxay booskii waxay dhigeen mansilata man yaduru wayanfac cid wax dhibaysa waxna anfacaysa booskeedoo kale ayay dhigeen markaasaa sidii laga cabiray qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waidaa xushira annaasu dadka markii lasoo shiriyo oo lasoo xashriyo kaanuu asnaamtu waxay ahaanayaan lahum caabidiintii caabudi jiray acdaa'a acdaabay ku noqonayaan dadka markii xisaab loo keeno maalinka qiyaamada asnaamtu waxayba noqonayaan acdaa marka middaa hore oo aan soo qaadannay man laa yastajiibu lahu ilaa yowmi alqiyaama gaayadaas ilaa maalinka qiyaamada aan ajiibayn mafhuumka laga fahmayo meesha ma aha oo markii qiyaamadii la gaaro mayay wax tarayaan maya waaba kasii liitaano wahum can ducaa'ihim haafiluuna bay noqonayaan ee maaha qaayadaas lagu qaayoonaya markii halkaa la gaaro inay waxtaraya garasho yeelanayaan ee waaba kasii liitaan wey waidaa xushira annaasu dadka markii lasoo shiriyo lasoo xashriyo xisaabka kaanuu waxay noqonayaan asnaamtii acdaa lahum kuwii caabudayey acdaaa acdaabay u noqonayaan kuwii caabuday meeshay anfac ka rabeen waaba dhibayaan cadow bay ku noqonayaan wa kaanuu waxayna ahaanayaan asnaamtu bicibaadatihim kuwaas cibaadadooda kuwii caabudi jiray bicibaadati caabidiin kuwii caabudi jiray cibaadadooda asnaamtu waxay noqonayaan kaafiriina kuwa ka gaalooba oo ka beri noqda waa iska beri yeelayaan maalinka qiyaamada asnaamtii baaba laga hadal siinayaa markaasay kuwii caabudi jiray iska beri yeelayaan oo dhahayaan tabara'naa ilayk ilaahay adaan kaaga beri noqonnay ma kaanuu iyaanaa yacbuduun mamana caabudi jira annaga kuwani mana aanna amrin saasay dhahayaan aayaddu waxay la mid tahay kallaa sayakfuruuna bicibaadati cibaadadooday ka kufrin doonaan asnaamtan hadda ay caabudayaan wayakuunuuna calayhim didda did bayna ku noqon doonaan kuwa iyaga didka oo kasoo horjeeday noqonaya waidaa tutlaa markii la akriya calayhim iyaga dushooda aayaatunaa aayaadkanaga markii lagu akriyo bayinaatin xaal ay tahay aayaadkaasi mid waadaxaad ee cadcad oo iska muuqata kalaamullaahi inay tahay markii lagu dul akriyo qaala aladiina kuwii waxay dhahayaan kafaruu gaaloobay lilxaqi xaqa waxay u dhahayaan ama qaala aladiina kuwii waxay dhahayaan kafaruu gaaloobay lilxaqi xaqa ka gaaloobay oo laamkaran bimacnaa baa laga dhiga waa la sheegay lilxaqi bilxaq kuwii xaqa ka gaaloobay waxay dhahayaan ama qaala aladiina kuwii waxay dhahayaan kafaruu gaaloobay lilxaqi liajli lxaqi xaqa dartiis waxay dhahayaan lamaa jaaahum xaqu markuu u yimid isla markiiba iyagoo aan ka fiirsan tadabbur iyo tafakur iyo ta'amul aan yeelan xaqa dartiis waxay ku tiraabayaan oo dhahayaan haadaa midkaani sixirun waa sixir sixirkaasoo mubiinun cad qur-aankii waxay u dhahayaan qur-aanku way xaqu waa sixir iska cad oo aan shaki ku jirin saasay dhahayaan marka aladiina kafaruu isimkaa daahirkaa waa meesha la dhigay meeshii damiirka iyagaa lagu sajalayaa lagu calaamadinayaa kufri inay meel dhammaystiran iyo baadinimada inay meel dhammaystiran ka gaareen lamaa jaa-ahumna waxaa laisku baraarujinayaa inaysan qur-aanka markii lagu akhriyey dushooda tadabbur iyo ta'amul yeelan iyagoo aan ka fiirsanba horay ay ka yidhaahdeen haadaa sixrun mubiinu ay horey ka yidhaahdeen am yaquuluuna am bale yaquuluuna ma waxay ku qowlahayaan iftaraahu qur-aanka moxamed baa iftirooday oo iska keensaday oo min tilqaa'i nafsihi ka keensaday mayay ku qowlayaan waa inkaari istifaamku tawbiiqi ah oo canan baa la xidhiidha qul waxaa dhahdaa nebi allow calayka asalaatu wasalaam in iftaraytuhu kaba soo qaad mataqan wax la yidhaahdo yaa calaa sabiili alfardi waataqdiir qadar kaba soo qaad haa waxaan jirin baa oo macnaha mustaxiil ah mar waxaa la dhahaa kaba soo qaad in iftaraytu haddaan anigu iftirooday maba jidhee falaa tamlikuuna idinku hanan maysaan lii aniga min allaahi min cadaabillaahi ilaahay cadaabkiisa shay-aa shayna xagga cadaabka igama tari kadhaan igama hanan kadhaan igamana difaaci kadhaan huwa ilaahay baa aclamu ku ogaal badan bimaa shayga tufiiduuna aad dhex mukhuuranaysaan dhex dabaalanaysaan dhex dhumbanaysaan fiihi dhexdiis huwa ilaahay aclamu weeye mid ku ogaal badan bimaa shayga tufiiduuna aad dhex mukhuuranaysaan fiihi dhexdiis oo ay dhahayaan mar qur-aanka waa shicir marna ay dhahayaan waa sixir marna ay dhahayaan waa iftiraa hadba meel ay u boodayaan ay qur-aanka dacninayaan ay durayaan ilaahay waa mid ku ogaal badan kafaa waxaa kaafiya bihi ilaahay bilaahi bihi bilaahi ilaahay baa kaafi ku ah shahiida min jihati markhaanti baynii aniga iyo wa baynakum idinka dhexdiinna ilaahay baa shaahid yaa ku filan aniga iyo idinka dhexdooda yaa inaan run sheegayo inaan idin soo gaarsiiyey tabliiqaas inaan la imid ilaahaybaa markhaanti ugu filan idinkuna inaad tafidheen oo inkidheen oo ha ka gaalowdeen ilaahay baa markhaanti ugu filan wa huwa ilaahayna alkafuuru alla dhaafid badan weey liman taaba iyo u dhaafid badan yahay cidda u noqoto alraxiimu ilaahay mid naxariisasho badan weeye subxaanahu wa tacaalaa addoommadiisa mu'miniinta ayuu ilaahay u turid badan yahay una naxariisasho badan yahay markaas waxaa aayadda ku sugan waxaa la yidhaahda wacdun yabooh loo yaboohayo dembi dhaaf iyo raxmad hadday gaalnimada ka noqdaan waryaaya war haddii aad noqotaan ilaahay waa kafuur ilaahay waa raxiim iimaan haddii laydinka helo war sidaa ogaada weeyaan wainii lagafaaru liman taaba wa aamana oo kale weeyaan markaas taas baa loogu caddeeyey iyadana ilaahay marka waa alkafuur raxiim weeyaan ilaahay waa dulqaad badan yahay subxaana wa tacaala maxaa yeelay iyagoo xumaantaa samaynaya ayaan loo soo dedejin ciqaabkii iyo cuquubadii qul waxaa dhahdaa nebiyullaahi moxamedow calayka asalaatu wasalaam maa kuntu anigu maahi bidcan min arusul bidcan bilow maahi min arusuli rususha xaggeeda aniga rusul baa iga horraysay xaaq iyo diin bay la yimaadeen towxiidkay dadka amreen anigu maahi mid bilow ah xagga rususha rususha kii ugu horreeyey maaha maahi rusushu xaqa iyo towxiidka ay la yimaadeenna midkii lagu bilaabo ugu horreeyoo sheega maahi intaasoo rusul ayaa sheegi jiray iga horreeyey maxaa iila yaabantiin wey arrinkan arrin anigu aan macnaha cid iga horraysa la imaan ma aha ee dad badan iyo rusul badan arrin ay la yimaadeen weeye arrinka aan idinku yeerayo maxaa igu inkiraysaan siday aan ahay kii u horreeyey oo la yimid qul maa kuntu bidcan min arusuli wamaa adrii anigu mana ogi maa shayga yufcalu la falayo bii aniga laygu falayo walaa bikum idinkana laydinku falayo waxa ilaahay xukumaya aniga dushayda ama idinka dusheenna alla xukumaayo anigu ma og ma ogi maxaa yeelay qadarta ilaahay waa shay hayb ah ilaahay baa og ilaahay baa og markaa kabacdi waxaa la soo dejiyey waxaa nebiga lagu samaynaya waa la sheegay liyaqfira laka allahu maa taqadama min dembika wamaa taahara waa la caddeeyey marjiciisa iyo masiirkiisa iyo jannadiisa iyo khayr arrimihiisa o dhan waa la caddeeyey muminiintuna waa hadleen oo waxay dhaheen nabi allo adiga meesha lagu geynaya waa la caddeeyey annagu xaggee ahaanaynaa ina allaha yudkhilu lmu'miniina wlmu'minaati jannaatin tajriyana waa la caddeeyey wamaa adrii maa yufcalu bi walaa bikum ama adduunka baaba laga hadlayaa ma ogi maa yufcalu bi aniga waxa laygu falayo iyo walaa bikum idinka in attabicu maa attabicu anigu ma raacayo ilaa maa yuuxaa ilaya wixii la ii waxyooday mooyaane wax kaloo aan raacayo ma jiraan xaqa iyo waxyiga un baan raacayaa wamaa ana aniguna maahi ilaa nadiirun diga mooyaane kaasoo mubiinun cad oo digitaankiisuna iska cad yahay oo mucjizaadka iyo waxyaalaha ay dalbanayaan war anigu rasuul ilaahay digayaan ahaye anugu gacanta kuma haya ilaahay baa keena arrimaha aad dalbanaysaa ilaah baa awooda qul waxaa dhahdaa nabiyullaahi moxamedo calayka asalaatu wasalaam ara'aytum bal ka warama in kaana hadduu yahay waay qur-aankan kariimkaa in kaana hadduu ahaaday min cindi illaahi ilaahay agtiisa hadduu ka ahaaday wa kafartum walxaal kafartum bihi idina aa ka kufrideen wa shahida walxaal shahida oo markhaanti kacay shaahidun mid markhaanti kaca oo maraga kaasoo min bani israa'iila reer bani israa'iila ka mid a calaa milihi calayhi bay ka dhigantay qur-aanka laftiisa oo ku markhaanti kacay qur-aankaani hadduu xaq yahay hadduu xaq ahaaday waaba yahay idina aa ku kufrideen waxay ka dhigan tahay jawaabkii baa la xadfaye kayfa yakuunu xaalukum see xaalkiinu ahaanaya isagoo xaqa haddaa ka kufrideen oo weliba uu markhaanti kacay nin weyn nin weyn oo waxgarad ah ee caalim ah ee reer bani israa'iil oo fa'aamana uu rumeeyey oo wastakbartum idina aa iska kibriseen seebaa xaalkiinu noqonaya ma weydnaan noqonayn dadka kuwa ugu dhumid badan iyo kuwa dadka ugu dulmiga badan ma weydnaan noqonayn alastum haalimiin bay ka dhiganta ninkaas dee cabdullaahi binu salaam ninkii weynaa saxaabigii weynaa ee soo islaamo xagga reer bani israa'iil ka soo islaamay ninkaa weeyaan oo nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu madiinatulmunawara soo galay ayuu u yimi markaasuu ninkaan nebiga itixaam buu siduu ka qaadayo su-aalo weydiiyey markaasuu arkay nebiga wejigiisu inuu yahay weji runle nin run sheegayo saadiq ah weji beenaale inuusan ahayn nebigii la sugayey inuu yahay saddex arrimood baan ku weydiinayaa buu yidhi haddaad nebi tahay saacadda qiyaamada calaamadaheeda maxaa ugu horeeya kow midda labaad wamaa awalu dacaamin yaakuluhu ahluljanna ahlujannuhu markay jannada galaan shayga koowaado afka ay saaraan ee lagu sooriyeeyo muxuu yahay labo shayga saddexaad ilmahu muxuu aabbihii mar ugu ekaadaa marna muxuu hooyadii ugu ekaadaa nebigu markuu saddexdii arrimood uga jawaabay buu wuxuu yidhi cabdullaahi binu salaam ashhadu annaka rasuulullaahi xaqaa rasuulka ilaahay oo xaqa inaad tahay baa markhaanti ka ah saxiixulbukhaariga waa inaga ku soo marnay xadiidka ina allaha ilaahay laa yahdi ma hanuuniya alqowma qoomka aldaalimiina ee daalimiinta ah waqaala aladiina kuwii waxay yidhahdeen kafaruu gaaloobay liladiina kuwii waxay yidhaahdeen aamanuu rumeey mu'miniinta bay la hadlayaan gaaladu low kaana hadduu ahaan lahaa qur-aankaani low kaana khayran qur-aankaani hadduu khayr ahaan lahaa iyo diinkaani maa sabaquunaa ilayhi maa sabaquunaa kuwaan mu'miniinta noogama sabqeen noogama hormareen ilayhi qur-aanka noogama sabqeen oo noogama noogama hormareen kuwaan fuqarada ah ducafada aan waxba haysan haddii meeshaan khayr iyo horumar iyo wanaag yaal annagaa xoolo iyo awlaad iyo hanti iyo magac laho hortood arki lahayn oo fahmi lahayn oo qaadan lahayn ragga maanta raacayna kow bilaal baa noo muuqda camaar baa noo muuqda suhayb baa noo muuqda khabaab baa noo muuqda mustadcafiin kale iyo addoommo iyo gabdhaa noo muuqda dadkaasoo nebiga rumeeye oo raacay hadduu khayr yahay maa sabaquuna ilayh noogama sabqeen ilaahay wuxuu yidhi waid waqti lam yahtaduu aysan ku hanuunin bihi qur-aanka waid waqti lam yahtaduu aysanba ku hanuunin bihi qur-aanka markaysan ku hanuunin isagoo iska cad fasayaquuluuna waxay odhan doonaan horeyna u yidhaahdeen haadaa kan oo qur-aankaa bay sheegayaan ifkun waa been qadiimun horreeyey been qadiim ah oo dadkii hore sheekooyin laga soo raray ah oo muxamed la yimid weeye oo u dhahayo allah igu soo dejiyey saasay dhahayaan markay rumayn waayeen oo raaci waayeen bay sidaa dhahayaan wa min qablihi qur-aankan hortiis waxaa ahaaday kitaabu muusa nebi muuse kitaabkiisa towraad weeyaan koo imaaman xaalu yahay imaam waa waxa lagu daydo qudwada ah waraxmatan xaalu yahay kitaabkaas imaaman xaalu yahay iyo waraxmatan naxariis buu yahay ciddii rumaysa ku camal fasha marka aayaddu aayadda hore waxay ugu xidhan tahay gaaladu markay qur-aankan dureen oo ay dhaheen hadduu khayr yahay naloo kama hormareen fuqaradaanaan jeebka maran ma raacin annagaa uga horayn lahayn waa la radiyey waxaa la yidhi kitaabkaan kitaab ka horreeyey towraad buu ahaa kow ma diidanidin kama shakisnin in ilaahay towreed ku soo dejiyey nebi muuse waana kitaab lagu daydo kitaabkaasaa wuxuu qorayay nebi moxamed inuu imaan doono calayhi salaatu wasalaam haddaa marka kaa rumaysan tihiin dee kana rumeeye ila kaasaa lagu sheegay wa min qablihi kitaabu muusa imaama waraxma wa haadaa qur-aankan kariimkaana kitaabun waa kitaab weyn kitaabka qur-aanka ilahayna si kitaabu waa kitaab kitaabkaasoo musadiqun sadaqayaoo rumaynaya ay kutubtii ka horraysayba waafaqsan yahay lisaanan xaalu yahay carab iyo luqo carabiya ee carabiya fasiix ah seebaa u inkiraysaan waa qur-aanka noocaas maxaa loo soo dejiyey liyundira inuu digo alladiina kuwa ilaahay ama qur-aanku ama nebiguba alladiina kuwa dalamuu dulmiga sameeyey gaalada in la cabsi geliyo cadaab looga digo iyo wa bushuraa baa loo soo dejiyey bishaarayn isagoo bishaaro ah lilmuxsiniina kuwa muxsiniinta ah ee mu'miniinta ah baa jannaatu naciim loogu bishaaraynayaa liyundira liyundira aladiina kuwii inuu digo dalamo dulmiga sameeyey iyo wa bushuraa bishaaro isagoo u ah bishaaro u ah you u yahay lilmuxsiniin kuwa muxsiniintaa ee u bishaaraynayo qur-aanku ee jannaatu naciim loogu bishaaraynayo kuwa allah nagu daro subxaanahu wa tacaala darsigeennuna intaasuu ku egyahay والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب